Baledka Baydhabo weli baa laga qabwaday kulan la tashiga daneeyayaasha muhiimka ah ee ka jira hay'adaha dowladda, NGO-yada, iyo ururada bulshada si loo suubiyo riyadaanfiiro dhammaystiran oo ku saabsan sharciyada iyo siyaasadaha xuquuqdayaalka ee jara iyo horumaryaasha siyaasadda ilaaliyayaasha xuquuqdayaalka. Weliba kulanka uu ka qaybgalay Wasiirka Wasaaradda Haweenka Koonfur Galbeed oo furtay kulanka, Agaasimaha Guud ee Wasaaradda, Madax ku dareerta NGO-yada, culmaawidiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Cabdullaahi Abdi oo ku dareeray hay'adda Save the Children oo Ukraine ku hadlay weliba uu sheegay in wasaaraddu ay kula shaqayn doonto sidii la dhammaystirin lahayd sharciyada iyo weliba siyaasadaha xuquuqdayaalka ee jara iyo horumaryaasha siyaasadda ilaaliyayaasha xuquuqdayaalka.
Mashruucan danida waxay bilowday laba kun labatan iyo lamadii aan bilowday waana may dhamaaday laba kun labatan iyo shantan ahdaaftanka weyn oo mashruucan ama ujeedooyinka mashruucan leeyahay madaxa in la awoodlasi ama la xoojiyo institutionada shaqadiisa dowladda iyo ururada bulshada ee ka horjeeda deegaanada saas oo kale in kor loo qaada xuquuqda ciyaalka oo markaas ogaada sifa sharci ah ee xuquuqdooda ka helaan marka may kula shaqeynay wasaaradda haweenka inay walahi farsame la baahdi oo lagu caawin saas oo kale dhaqaalaha oo howlama la kadardargeliyo oo lagu caawina Xukuumadda Maalmadiinka ka qaybgalay kulanka ayaa dhinaciisa ku hadlay sharciyada iyo siyaasadaha xuquuqdayaalka.
awlaadda ilaahay subxaanahu wa tacaala tilmaami waalidiinta wali xuquuqa awlaada ka leeyin awlaadan waa haddii biyogiinadan waalidka usuuna xuquuqa ka leeyin antaba maa faradnaa fi lkitaabi min shayin ilaahay wal isu dhaafi malarga subxaanahu wa tacaala haddii hooyada atas ilaahay tilmaami haddii aabka iyaalna tilmaami ilaahay mayleeya walwaalidaatu يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة أولاد بلا أنت ما ينوجيا أنا لما سن لكن فذو نجي ستا ستوسع إني أرد حنانديس إيو كوريتاش فيل هذا لكن فذو لما سن نوجيا أنا بلا أنت أولادنا اللي سلاسة إلهي لي سبحانه وتعالى wasiirka wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka koonfur galbeed mirwe nasir aweys abkow oo daafurtay kulankana waalidiinta kala dardaarantay inay ilaaliyaan yaalka brogramkan maanta isugu imaanay ama consultation meetingkan maanta isugu imaanay wuxuu yahay xuquuqda caruurta saad ugu jeedaanba dad badanaa laga yaabaa inay isweydiiyaan maanta maxay tahay consultation caruur fadhisa maxay tahay waayo wax kasta wax laga hadlaayo dadkiisa inay yimaadaan waaye caruurtan waa lumaad celinaa runtii caruur aada u qurux badan waaye waxaan caruurta loogu soo darayna waxay tahay inay ka turjumayaan caruurta koonfur galbeed oo dhan waayo waxaa laga yaabaa waxyaabo badan ayaga maskaxdooda ka buuxiisa inay maanta halka anaga wax ma idin barayno dad wax la baraya ma tihiin waxaa maanta hay-adaha dhammaan loogu wacay waxay tahay inaan fikrad isdhaafsano muddo dheer waxaan gacanta ku haynay aan qoraynay xeerka caruurta xuquuqdal insaanka ayaan qoraynay culimo awdiinkana runtii mar labaad mar saddexaad waxaan uga mahad celinaa waxay tahay siday noo garab taagan yihiin mar kasta oo howl aan qabanayno waayo culimo awdiinku waa dadka marjaca ah waa dadka runtii maxay aheedo bulshada wax ay ka dhageystaan wax ay ka maqlaan wax badanna wacyigeliya markaan halkaan isugu imaanana waa u baahannahay inaan helno culimo awdiin inaan helno waayo waxaan nahay dad muslim ah mar kastana wixii aan sheegayno waa inaan diinta ku dabaqnaa oo diiniyan waayo hadda waxaan ka hadlaynaa xuquuqda caruurta hayuman right declaration hayuman right declaration intuusan soo bixin ka hor xuquuqda caruurta kitaabka qur-aanka looga hadlay ilaahay qur-aankiisa meelo badanaa lagu xaso caruurta ay xuquuq leeyihiin xuquuqdaas ayay ku leeyihiin waxay ku leeyihiin waalidiintaay ku leeyihiin waalidiinta waajib weynaa saaran caruurtooda waajibaa ka saaran xuquuq ayay caruurtana xuquuqay waalidku ku leeyihiin waalidkana xuquuqda caruurta waxay ku leeyihin xaqay ku leeyihiin waalidka waxa uu xuquuqda caruurtiisa ku leeyahay waxay tahay marka ugu horeyso markuu dhalo ayaa laga soo bilaabay waxaa la yidhi cunugu markaad dhashaan dhagaha dhegta ugu adima idigta ugu adima bidixdan ugu aqima afkiisana waxaa la yidhi waxaad ku bilowda wax ugu qeyrka badan ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam caruurta uu ku bilaabi jiray ee ahayd timir inaad afka u gelisaan kadibna waxaa lagu baray inaad cunugan tarbiye islaamiyan inaad u tarbiyeyso yacni hayu mara declaration ma jiro intaas markii noola sheegaayey waalidka caruurtiisa xaqa uu ku leeyahay xaq lasoo koobi kara ma ahan inuu diiniyan u tarbiyeeyo cunuga ee aasaaska guriga laga soo dhiso ee aasaaska guriga goormuu dhismayaa markuu waalidka aqoon leeyahay uu waalidkana xuquuqdiisa caruurta waajibaadka saaran ay tahay inuu tarbiyeeyo xaqa lagu leeyahay xaqa dariska ay ku leeyihiin waxbarashada ee qur-aanka inuu baro cunuga cunug markuu qur-aanka barto waxaa waaye wax walbaa u fududaanaya waa waajib waalidka saaran waaye kulankan intiisu dareera weliba laga falanqeeyi doona reer inferior dhammaystiran oo ka saabsan sharciyada iyo siyaasadaha xuquuqda iyaalka